alxamdu لlh rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى آlihi وأصxaabihi أجmaciin ama bacd can zaynaba binti um salmة qaalat twufiya xamiimu liumi xabiibata fadacat bisufraة famasaxat bdiraacayha فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة waxaynu weli ku jirnay kitaabu طلاaq oo aynu ka soo hadalnay ciddada noogu soo dambaysay yacni gabadha cidda baxeeda xadiiska haddaan tilmaanana wuxuu ka hadlayaa waxa loo yaqaano alixdaad oo ah asayda waxay noogu naqaano asayda gabadha marka uu ka dhinto ninkeedu waxa laga raba inay la timaado can zaynaba binti umu salama radia allahu tacaala canha qaalat zaynab waxay tidhi twufiya waxaa loo oofsaday xamiimun nin qaraabo ah oo liummi xabiibata ah ummi xabiiba nin qaraabadeed ah baa loo oofsaday oo dhintay ummu xabiibana waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii xaasiska nebiga bay ka mid ahaydoo abi sufyaan ayaa dhalay marka waxaa la yidhahdaa markuu dhintay aabbaheed abi sufyaan weeye marka nin qaraabadeeda ah baa baa dhintay fadacat waxay u yeeratay oo tiri ii keena bisufratin waxyaala laysku udgiyo oo jaallo jaallaha ah sacfaraanka famasaxad waxay marisay bidiraacayhaa labadee labadeedii dhudhun bay marisay faqaalat markaasee waxay tidhi innamaa asnacu haada waxaan sidaa u samaynayaa oo aan yacnii catarkaas jaallaha ah oo sacfaraanka ah aan u marinaya jirkayga liannii waxaan maqlay samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul nabiga calayhi salaatu wasalaam oole baan maqlay laa yaxilu uma bannaana limra'atin haweenay tu'minu billaahi ilaahay rumaysay iyo walyowmi alaakhiri qiyaamahana rumaysay ama maalinta dambe rumaysay an tuxidda inay u basaasto asay u qaadato calaa mayitin qof dhintay fowqa alaain saddex beri wax ka badan ilaa mooye calaa zawjin ilaa ninkeeda mooye oo ay u qaadaysa asayda arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban casho xadiiskan umuxabiib waxay tilmaamaysaa oo leedahay sideedaba haweentu markay asay qaadayso waxaa loo banneeyey inay ninkeeda marka uu dhinto afar bilood iyo toban casho ay haweentu asayda wadayso gabadha asayda markay qaadanaysana waxa laga rabo oo loo diidaayo inay isticmaasho ama qaadatana xadiiska dambaa tilmaami doona marka afar bilood iyo toban casho waxa la yidhi waa inta ilaahay subxaana wa tacala ilmaha uurka ku jira uu ku dhammaystirmo aboor abuurkiisu ku dhammaystirmo oo naftan lagu afufo macnaheedu waxa waye markaas rixinkeedii waa la ogaaday inuu faaruq yahay ama ilmo ku jiraan marka ciddadeedu gabadha laga dhintay waa afar bilood iyo toban casho haddii yan uur lahayn waan soo marnay xalay haweenta laga dhintay hadday uur leedahay ciddadeedu waa intay ka dhalayso xataa haddii marka odagu dhintay laba beri kabacdi ay dhasho ciddadeedu way dhammaatay marka haweenta iyadoo nool oo aan uur lahayn ninkeedu dhinto ciddadeedu waa afar bilood iyo toban casho afartaa bilood iyo toban casho ayaa waxa lagu waajibiyey inay asay qaado waa waajib siday culamadu yidhahdaan yani tilmaamaan kutubta hadda mataqaana kitaabka la yidhah bishujaaca iyo wadaadka ibnu qaasimka oo sharaxaya iyo wayajibu cala almutawafaa canha zawjuha alixdaadu saasay yidhahdaan waxa waajib ku ah gabadha laga dhintay oo ninkeedu ka dhintay waxa waajib ku ah inay asay qaado marka waa wajibinayaan culummadu asayda marka waxaa la rabaa gabadhaasi afar bilood toban casho weeyaan waxaa marka jirta gabadha haddii aabbaheed dhinto ama walaalkeed dhinto waxay yacnii isu baasaysayn kartaa yacni basaas iska dhigi kartaayoo asay oo kale u qaadi kartaa saddex beri bes ka badan lama ogola amaa ninka waa afar bilood toban casho marka umu xabiibo waxaa dhintay aabbaheed se u muujiso marka waxay tidhi saddex beri kabacdi waxay u yeeratay eh, bahashan la yidhaahdo yani barafuunka lanna gabadha markii asayda qaado barafuun looma ogolo waa arki doonnaa insha allahu tacaala way ismarmarisay dadkan waxaan tusayay bay tiri inaan nabiga ka maqlay haweenta haddii qof qaraabadeeda dhinto inayan asay u qaadi karin ama isu basaasin karin saddex beri kabacdi ilaa odageeda mooyaane ninkeeda afar afar bilood iyo toban cash intaasi marka umu xabiib radi allahu tacaala canha ay caddaysay عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت توفي وحل أوفصدي ودنتي حميم يعني قريب ويا وقف قرابة وأه لأم حبيبة أم حبيبة حاسك النبي ويان مركب وحلي وأبيه ويا أبي سفيان بقى ما كنت تبالي جروية أم حبيبة قف قرابة إذا أبا دنتي والله أوفصدي فدعت وحو يارته بصفرة عتر بو يارته جالله وسعفران لقى سميي فمسحت way maraysay bidiraacyhaa dhudhumadeeda ayay marmaraysay looma ogola gabadhu markay asayda u qaadda ninkeeda inay yani ismarayso barafun wixii la mid a marka iyadoo aabbaheed baa dhintay waxay tusaysay inayan waajib ku ahayn marka ama ama loo baahnayn haddii gabadha aabbaheed dhinto inay sa- asay u qaaddo فقالت مركاسة وحتر إنما أصنع هذا أرنك وحن أصمينا يا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محايا لنبي عليه الصلاة والسلام بان مقرأ سقوله لا يحل وما بنانا حلال وما أها لامرأة هويني تؤمن رميس بالله واليوم الآخر بدنا أبو الله سرع سيا والتهديد وي وقودي نبي حديث كل من من كان يؤمن بالله بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت qofka ilaahay qiyaam ee maalinta rumeeyey ha ha- ha aamuso ama yani khayra ku hadlo yani marka ereyga marka israacsiiyo waa tahdiid baa lahahdaa yani waa cagajugleen weeye qof haddaad ilaahay rumaysay iyo maalintaas ee dambe oo qiyaamaha ah saas saas samey man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri een, falyukrim dayfahu oo kale xadiis baa odhanayay ya وكا صح حديث قال تلمامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره درس كيسا سيدا الشيخ تلمامي درس كيسا كراميو مركا والتهديد باليا مركا يعني عقا جقلين وي قفك اللو عقا جقلين أيو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ومبنانا قبر إلهي سبحانه وتعالى يما أنت دمر ميسي أن تحد إنا إصب ساسي صف أصي إنا أقاضه على ميت قفل انتي may dushiis fowqa alaain saddex beri wax ka badan ilaa aabbahoo kale iyo walaalkeedoo kale iyo hadduu dhinto saddexdaa bari saddexdaa beri oo kale bay ku ekaanaysaa asaydeeda iyo inay maaragtay dareen isdareensiiso basaas la timaado barfuun iska ilaaliso ilaa mooye calaa zawji ninka ninka maxaa weeye arbacata ashhurin arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban casho baa laga rabaa gabadhaas inay asaydaas qaado saanu sheegnin culummadu way ku waajibinayaan haddii gabadh laga dhinto inay asayda qaado afar bilood iyo toban casho guriga ka bixi mayso gabadhu waxay yidhahdeen culummadu maalin ma baxayso ilaa lixaajatin mooyaane habeenna ma baxayso ilaa lidaruuratin mooyaane yani maalin ma baxayso ilaa dan inay u baxda mooyaane habeenna ma bixi karto ilaa daruura inay timaado mooye gurigii baa gubtay masalan kaba soo qaad tuug baa soo galay waxbaa dhacay marka daruura ay timaado ama yacni si daruura ba ugu bahatay cunto oo kale marka habeen waa bixi kartaa laakiin lama ogola inay baxdo afartaa bilood iyo tobanka casho inagu badanaa waa qofku asaybu iska qaado iska wareegay qabri qabuurahay bay iska aadaan baa laga yaabaa jimco walba aadaan sida lagu yaqaano dumarka maarata marka gabadhu guriga ka bixi mayso afartaa bilood iyo tobanka casho asaybay qaadaysa gurigay joogaysa alxamiimu xamiim waxaa la dhaha alqaraabatu qaraabada can umu catiyatin intana waxa weeye xadiiska soo socdaa waxyaalaha gabadha markay ku jiro asayda qaaday afartaa bilood iyo tobanka casho waxyaalahaan loo ogolayn ayuu xadiiskan tilmaamayaa عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك عليه الصلاة والسلام وحجري لا تحد يعني يصب ساس أسي قاد امرأة هويني أس- وما قاد أسي على الميت قفل انت فوق ثلاث وحكبضا صدح إلى إلا على زوج من كذا مويه أربعة أشهر وعشرة وقاضيسه انت وصمرين ولا تلبسوا قبل ما لبسانيسو ثوبا مرأو مسبوغا لسبقيي سبقي وحا وي مرada marka hore intay tolaan oo, um, diricii ama shaarkii inay ranji dhex geliyaan ranji la dhexgeliyaa la yidhahdaa marka mare la ranjiyeeyey oo ranjiga la dhexgeliya markii la turo kabacdi ma qaadanayso waa maryaha badanaa marka la dhaqaayo liinbaxa weeye kuwaas weeye liinbaxa marka la sameeyey kabacdi baa ranji la dhex geliyey walaa talbasu gabadhu ma gashanaysa thawban maro oo masbuuqan la ranjeeyey yani midab leh ilaa mooye thawba casbin thawba casbin waxa la yidhaha mara markay dunta tahay maradu markay dunta tahay yani maradu dun tahay baa la ranjiyeeyey kabacdi baa la- maro laga dhigay soo maari tan kalena waxa weeyaan markii la tolo kabacdi baa ranji la dhex geliyey marka waxaa laga wadaa marya- maryaha caadiga oo midabada le bay qaadan kartaa oo aan limbaxaynin walaa taktaxilu u fiirsada ma indho kuulanayso gabadhaasi walaa tamusu walaa tamasu ma taabanayso tiiban wax udgoon ma taabanayso gabadhu intay ku jirto asayda ku jirto een, maryo qurux badan ma qaadanayso sidoo kale ma indho kuulanayso walaa tamasu tiiban diibna ma taabanayso yani diib ma isticmaal barfuun ma isticmaalayso saabuun barfuun la ku qubaysan mayso saliid barfuun la ismarin mayso udgeysan ismarin mayso gabadhu ilaa waxaa loo ogol yahay inay wax udgaaya isticmaasho ilaa idaa tahurat markay daahir noqoto gabadhiyo xaydkiibaa mas- masalan ka dhammaaday oo rabtana ka qubaysato xaydkana waa naqaan dhiig weeye haddii aan wax la marin oo mataqaana la dhaqin oo aan la suulin yani ud- een, urkiisa ma suulaa laga- inta badan ilaa idaa dahurad markay daahir noqoto oo xayd ka qubaysta mooye markaasaa waxaa loo ogol yahay nubdatan yani qicatan gabal min qustin waxa qustiga loo yaqaano waa nooc ka mida weye een, waxyaa inagu hadda u isticmaal unsiga nooc unsiga ka mida weeyaan min qustin oo amase atfaarin waa isna nooc ka mid ah een, unsigo isagu ciddiyihii u egyahay kaa dambe ciddiyaha buu u egyahay waa dhagax madow oo la shito oo inagu unsiga u naqaano laakiin ciddiyihii u egyahay Me- markaa nabdiga ama intaas u isticmaalaysa gabadhu meeshii dhiigu ka yimi markay dhiig ka qubaysato amaa jirkeeda caadiga iyo markeeda caadiga looma ogola gabadha asayda qabtaa inay barafuun iyo catar iyo cadar iyo waxyaalaha noocaas oo kale isticmaasho marka xadiiskan wuxuu tilmaamay gabadha yani asayda sidax inaan loo ogoleen carafta iyo wixii la mida iyo dhar qurux badanoo soo jiidanaya indhaha qubayska gabadha waa loo ogolaya inay qubaysato biyo caadi ku qubaysato laakiin saabuun udugi looma ogola innagu waxaynu samaynaa gabadhu een, asayda waa de kolle hadda waa la iska daayay oo dadku diinta bartay laakiin waayada hore mara cad baa la qaadan jiray oo islaamtu iska sidato ha- saddex afartaa bilood mara cad bay sidataa wax mataqaanaa maradaas ee sheegaya ma jira maryaheeda caadiga ahda guriga oo laa bay qaadanaysaa kuwooda aan yani quruxda badnayn oo indhaha soo jiidanayn waxaa la rabaa ziine iyo qurux inay ka tagto iyo udug afartaa bilood iyo tobanka casho inay muujiso odageeda xaqa ku lahaa dhimashadu dhintay yacni geerida ku timi inay mataqaanaa ay tabayso inay daranto baa la rabaa marka oo ay muujisaa la doonayaa marka marada cadiyo raggu inta badan carabu way qaataan gaalada gaalada laga keenay marka qof dhinto maanta oo kale dharma madow bay qaataan dhowrka beri hore dharma madow bay qaataan marka waxyaala noocaas oo kale kuwaasi waa waa dhaqanka waxa weeye gaalada weeyaan ninkana waxba lagama rabo ninka basaas lagama rabo haddii islaantiisu dhimato haddii qaraabadiisu dhimato wax basaas laga rabo iyo asaytoon lagama rabo alcasbu waxaa la yidhaahdaa casbu li- waxayna yidhi thawba casbin hiyaabun maryo weeye minan yaman laga keenay fiiha waxa dhexdeeda ku yaalla maradaas bayaadun wasawaadun caddaan iyo madow bay leeyihin marka waxayna waa maryaha markooda hore iyagoo dun ah la dhex geliyay ranjiyeeye weeye kabacdina aan hadhowda aan liinbaxayn wanubdatu waxaynu ku macnaynay qidca waxaynu ku macnaynay yani gabal ashayun yasiir waa wax yar weeye walqustu qustiga la sheegayaano meesha kitaab xadiis sheegayana waa waxa weeyaan alcuudu cuudka la yidhahdaa ow amase nowcu nooc oo min aiibi waxyaalaha uudka ka mid ah tubakharu bihi nufasaa'u haweenka dhala ay dhiigga isaga bukhuuriyaan yani dabaqaad bay ku sh- gelinayaan gabadhu markay n- nifaasi ka dhammaado oo intay ilma dhashay dhiiggi ka dhammaado bay dabaqaad waxay gelinaysaaba halkaas qistiga loo yaqaano ama cuudka loo yaqaan yani xaggeeda hoose ay ku shidaysaa marka si yani ay caraf u noqoto meeshaas waladfaar adfaarka xadiisku sheegayay yani wuxuu sharaxayaa kelmadii kita ay ku walla xadiiska waa jinsun waa nooco min aiibi diibka ka mid ah laa waaxida lahu min lafdihi lafdigan adfaar la yidhahdaa fardi ma leh yani saasuu ku yimi waqiila waxa li huwa cidrun aswada cidrun aswad waa cadar madow weeye alqicatu minhu qayb ka mid ah isagana haddii la jajabiyo tushbihu wuxuu u eg yahay adufra ciddadu u eg yahay marka intii unba macnanaya insha allahu tacaala عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ولي حديث كان وحد المام يا وحيالها إذا اللودي الدنيا هي قبل مركي كجده حلق أي كجرته بساستا أما وحلو يقانه أصيدا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ويتمي امرأة هويني بوحي أتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحنا الله يهدي أنت بابك كجرنا وهو أنت أفراد أتي من النبي عليه الصلاة والسلام كدونا سؤال سؤال ودين يسه هوين يبقى وحي أتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رسولك أتمي فقالت وحي ترى يا رسول الله رسولك إله يوم إن ابنتي يعني قبل إذا قبل إذا نك هذي بعد أنت مرة قبل إذا وحي قاضي أصيدي مرك إندهي gabar marka hore baratay indhakuul bay heedo indhihii baa xooga xanuunay marka su-aashaasay nebiga ugu timi inay tirahdo gabadhaydii odageedii baa dhintay asay bay ku jirtay indhihii baa xunaye yani indhakuul mau marin karnaa indhaha indhakuul ma loo marin karaa saasay ugu timi marka yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ina bnatii gabadhaydii baa tuwufiya canhaa waxaa laga oobsaday zawjuhaa ninkeedii waqad ishtakat waxay ka sheeganaysaa caynahaa isheedii وقد اشتكت عينها إيش هذا كشة جنيسة كتبت قيب قيب عينها أورنيس نوك جوديسة أنا سكون عبان وذات كتاب جار كلام مقيم يا عينها زما ها وقد اشتكت وحي كشة جنيسة قبل كشة جنيسة عينها إيش هذا كشة جنيسة يعني إيش حنونسة مركب دريمسة أفنكحلها مو إن كلنا إن كل مو مرنا فقال مركز وحي النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي لا ما يبير مرتين أو ثلاثا صدح قرب من النبي يقول ميا ميا ميا يري أما الله بقور ثم قال كبعد النبي وحي يري محمد أنا تري كعسو على سو تري مارته إيش حنون السوا ساسو كره ثم قال نبي وحي يري إنما هي أربعة أشهر وعشر إنما هي أربعة أربعة عش أشهر وعشر أنت الضمة وحي وشيء سمركا يعني النبي وحي عضينا يعني وقت كيستان وأجو هوري جاهلية داهيت أنت وكبد نانجر وانا شيء دوناي نبي وحي إنما هي وقت قال إذا كدونا يا إن أصيلة مادان وقت كيستان أربعة أشهر وعشر وأفر بلوية مع شكرية وقد كانت إحداكن وحي هانجر تدمر كينا متكمده في الجاهلية حلق الجاهلية ترمي مد تورته بالبعير صالي تورجدي على رأس الحول سنة مدحيس أصيد وحي قاد جرين سنة وحي لو واحد جري إسلام كبابي أو يعني إلهي سبحانه وتعالى يعني وبدري أو دمرك واغر دلمك وأهانجر وحا كمده هذا إذا الشيء دون تقال السينبي وحا كمده وحيال dulmiga jaahiliyada ahaayo ilaahay subxaana wa tacaala ama sharcigu bedelay waxaa ka mid hadda gabadhu markii ay asayda qaadoo kale waxay samayn jireen qol bay ku xiri jireen qol baa lagu xiri weli buul baa loo dhisayaa liita marka qolkaa lagu xidho hal sanay ku jiraysaa halkaasna ma qubaysanayso waxba ma samaynayso wasakhdii iyo wax walba isdul marayaan dumarka weliba iyagu xayd bay helaan bil walba xaydka xataa qubays ma jiro dhaqeed ma jirto halkeeda ku jiraysa bannaan kusoo bixi mayso cunta lagu geenaya meesheeda hal sano markay dhammaato baa layihi oo timihii ku baxeen hal sano qof meel ku jira ood garan kadhaan oo dhididkii isdul fuulay oo gebigeeduba urayso baa waxaa layihi waxaa loo keeni jiray shimbir ama neef dameer oo kale loo keeni jiray qolka loogu soo gelin jiray markaas ismarmarin jirtay intayn soo bixin sanadku marku dhammaado markay ismarmariso way arki doonaa zaynaba waxay leedahay waxa ay ismarmarisaa wuu dhiman jiray waxay ismaraysa waa dhiman jiray qurunka ka soo uraya awgeed lianna hal sane meesha ku xidhan tahay goorta u dhammaata sanadu oo ay ismarmariso neefkaas ama shimbirtaas baa waxaa loo keeni jiray saalo ama saalada geeloo kale baa loo keeni jirtay weliba marmarka qaarkood waxaa waxay la sugi jirtay in ay meesha soo maro oo ay ku tuurto markaasay soo bixi jirtay oo qubaysii aadi jirtay soo maaratay marka dulmi dumarka lagu hayay buu ahaa islaamkuna uu karaameeyey dumarkii أفر بلو تمع شكر مع سلامة waxaa kaloo ka mid ah dumarka yani dulmi lagu hayay guurka oo kale guurka xilliga jaahiliyada noocyo badan buu lahaan jiray waxaa ka mid ah mid istibdaaca la odhan jiray istibdaacu waxa weeyaan haweenta ninbaa gabar guursanaya gabadhii markii la siiyo buu wuxuu fiirinaya magaalada isagoo u galmoonin magaaladuu fiirinayaa nin gabayaa ah ama dagaalama ama geesiya buu soo ogaanayaa ninkiibu gabadha u geynaya ka soo qaadan maayo gabadhaas ninkaas ilaa yacni ay uur yeelato markay uur yeelatoba ka soo kaxaysa guriga kaysanaya waa yacni dhaqan gabdhaha lagu samayn jiro yaqaano weeyaan sababta wuxuu filayaa ninkaas waa geesi ama waa mataqaanaa waa nin libaaxa ilmahaas buu rabaa inuu maaragtay uu gabadh dhali doontaa saasoo kale noqdo nooc ka mida guurka buu ahaa jahiliyadii istibdaac baa la odhan jiray waxaa kaloo jiray gabadhu waxaa la odhan jiray markay gaadho guur ilaa toban nin baa u galmoon jiray marka toban nin baa waxay guur yani u galmoon jiray oo caado ka dhigan jiray mar walba markuu doono u imaan jiray oo u galmoon jiray hadday uur yeelato hadday uur yeelato tobankaas nin oo u galmoonayo la yaqaanay bay soo fariisanaysaa ninkay is leedahay ninkaan u geesisan ama u libaaxsan beleda ilmaha adigaa lan uur ku jira mana diidi karo nooc ka mida wuxuu ahaa guurku ama nikaaxa buu ahaa soo maarata marka waxyaalaha dumarku ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyay bay ka mid tahay ku karaameeyey ku shafray waxaa ka mid ah gabadhu marka xaydku xaydku ku dhaco kale gabadhu marku xaydku ku dhaco kale ninka krishtanka ah ama ama nasaara loo yaqaanaa xayd iyo xayd la'aan labadaba u galmoon jiray ma kala jecleen gabadha waxaa laga yaabaa marka xaydka qabto xataa inay jirato gabdhaha qayb baa ku jirado yani jirka meelo ka mid ah ay ku xanuunaan marka toddobada beri aan la taaban karinba yuhuuddana waxay samayn jireen qol bay ku xiri jireen toddobada casho iyaduna ma qubaysan jirin umana tegi jirin toddoba ber markay dhammaato ay ogaadaan inay ka dhammaatay xaydkii ayay soo saari jireen oo mataqaana markaasi qubaysan jiray islaamku meel dhex u istaagay nebigu wuxuu yidhi fasnacuu maa shi'tum ila nikaax gabadha marka caadadu ku dhacdo wax walba ku sameeya xaaskiinna ilaa galmada mooyaane galmada iskeelaash laakiin inta kale taataabashadeeda iyo meelaha kale iyo ku sameeya marka islaamku waxay ka mid tahay waxyaalo badan oo waagii gaaladu ay samayn jirtay oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintana markay timi lagu karaameeyey oo laga soo saaray ciqaabtay ku jirtay marka dumarku ilaahay subxaana wa taala inuu xamdiyaan waa laga marmaan weeyaan inkastoo hadda arkaysid waxyaalihii dumarku hadda caalamkan joogno gaaladu dumarka waxay u isticmaalaan cayaar meelahay ku cayaarayaan khamriga oo kale iyo baa gabdhuhu he- ku heesayaan oo cayaarayaan baararka khamri waxaa jira baarar la sameeyo oo yacni gabdhaha qaaqaawan keliya loo ogolaya waa soo gelaysaa halkaas caawna la daawanaya khamri baa lacab baa laga tagaya hadda innaga waxaana soo galay garowya baan ku arkayay qarrana waa ku arkayay gabdhihii in wax lagu xayeysiiyo gaalada waxa lagu yaqaana gabar qurux badan baa soo sawiraya qaawan khamri baa loo dhiibaya khamri lagu xayeysiinaya ama dharka qabto gaari bay xayeysiinaysaa gabadhii tabeela halkaa saaran hadda waa arkaya telefoonna iyo kuwa xayeysiinaya iyo ganacsiyaal garowe iyo qarna iyo tabeelayaal baan ku arkayay gabdho qurux badan oo xijaaban laakiin ganacsi lagu xayeysiinayo minaa maanta waxaa lagu bilaabay gabar xijaaban baa lagu bilaabay xayeysiinaysa oo leeyahay ku soo dhowo shirkad hebel la yidhaahdo waxaasay ku haysaa gabar baa ku sawira marka saa hadday ku socoto de waxa dhow maaras la garanaysaan in gabdhihii maaragtay ay noqdaan kuwa markii wax la kala gadanayo iyo sidii gaaladii maarata lasoo lasoo bandhigo si kastaba ha noqotee nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhan wuxuu ku yidhi afar bilood iyo toban casho keliya weeye waxaa dhici jirtay gabadhin xilligii jaahiliyada sannad inay ku jidho meel tii markay ka sheekaynaysayna waxay tidhi qaalat saynabu kaanat ilmar'atu haweentu waxay ahaan jirtay idaa tuwufiya canhaa zawjuha ninkeeda marka lagu oofsado gabadhu waxay ahaan jirtay dakhalat xifshan waxay gashay qol yaro buulah yacni waxay geli jirtaa laga wadaa qol yaroo buulah bay geli jirtay wa labisat shara iyaabiha shara iyaabiha waxay ahayd mid labisata dharkeeda kuwa ugu xun bay sii qaadan jirtay xataa marka ay meesha gelayso oo u horaysa dharka kuwa ugu xun bay qaadan jirtay qol yaroo buulah bay gelaysaa dhar dharka kuwa ugu xun bay qaadan jirtay walam tamasa tiiban ma ahayd mid taabata wax barafuun la yidhaahdo iyo udug la yidhaahdo walaa shay-an shayna ma taaban jirin xataa tamura biha sanatun ilaa ay hal sana ka soo wareegto uma ka bacdi markii sanad ku jira meeshaas qof dumar halkaa la geliyey oo aan qubays jirin oo bilowlba caado helaysa yani xaaladdeed waa garan ka dhaca uma ka bacda tu'taa waxaa loo keeni jiray sanadku markuu dhammaado bidaabatin daab baa loo keeni jiray xayawaan ximaarin ama dameer baa loo keeni jiray ama aw tayrin ama shimir baa loo keeni jiray aw shaatin ama neef aryaa loo keeni jiray fataftada bihi waxay marka mid ismarmarisay ahaan jiray neefkaasi qaban jiray waa ismarmarin jirta marka marka waxay leedahay faqalamaa waxa yaraa taftadu mid ismarmarisa inay ismarmariso bishayin shay ka mida xoolahaas ilaa hadday ismarmariso maata neefkaas waa dhiman jiray shimir baa loo keenaya waa ismarmarinaysaa neefkii qurun qurun awgiis buu la dhiman jiray uma kabacdi takhruju markay bisha sanadka dhammaado takhruju way soo bixi jiray fatucطaa waxaa la siin jiray loo keeni jiray bacratan waa saalada ama digada wax loo yaqaano waa saala loo keeni jiray fatarmii bihaa way tuuri jirtay yani waa ka soo baxay sanadkii baa ii dhammaaday waa dabaaldeg weeyaan way tuuri jirtay uma kabacdi markay tuurto oo sanadku dhammaado digadaas ama saaladaas turaajicu waxay ku soo laaban jirtay bacdu intaa kabacdi maa shaءat waxay doonto oo min diibin oo barfuun iyo cadar ah oo hayrihi ama hayrkiisa laakiin hal sano gabadhu saas ahaan jirta islaamku muxuu sameeyey gabadhay isbasaasayn waa la suga horta ixdaadka waxa loo yaqaano iyo asayda laakiin gabadha gurigeeda joogta waa qubaysanaysaa oo waxa weeye dharkii dharkii waa iska beddelaysaa oo yacni dhar kale waa qaadan karta keliya waxaa laga ilaaliyey waxa quruxda loo yaqaano indhaha soo jiidanaya intaa marka wuxuu kaga baxay kitaabu talaaq intana wuxuu ka galay kitaabu lacaan wuxuu macnaynayaa otaynu soo marnay marka dakhalat xifshan ereygii xifshan ahaa alxifshu xifshu waxaa la yihahdaa albayt الصaqiir الxaqiir albayt الصaqiir guriga yaroo alxaqiiru liita waa buldi inagu bul buu naqaana taftada waa tan laha yani fataftada bihi waa ismarmarin jirtay tii uu macnanaya wixii wataftada macnaheed waxa weeye tudliku bihi waxay marmarinaysaa neefkaas jasadaha jirkeeda ay marinaysaa marka waxma marinaysid ba waxa la yihahdaa taftada kitaabu lacaan kitaabu lacaan lacaanna waxaa la yidhaahdaa islacnalid islacnalid nin iyo haweentiis ninka iyo haweentiisa markuu ninku haweentiisa ku arko inay yacni gogol dhaaf samaysay baa waxaa loo jideeyey sharcigu wuxuu u jideeyey axkaam gaara saynu ognahay qofku qofka caadiga ah kaba soo qaad yacni qofku hadduu haweenay muxsanada uu ku gamo inay gabadhaasi sinaysatay sharcigu waxaa laga rabaa inuu bayino la yimaado caddayn bayinada marka waa afar markhaanti inaad keento weeye heblaayaa sinaysanaysay afar markhaanti baa laga rabaa inaad keento afar markhaanti ma weyday fa calayhi xaddu lqadfi waa lagu garaacayaa cayaartu cayaar maaha yani heblaayaa sinaysanaysa cayaar maaha waxaa laga rabaa bayina caddayn afar markhaanti ma weyday xad baa laga oofinayaa xadkuna dee qur-aanka alla tilmaamayo waa siddeetan jada waladiina yarmuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jaldatan qur-aanku wuxuu leeyahay kuwa ku gamaya sinada dadka muxsanaadka ahoo dembiga aan la soconoo yani sina aan gelino gabdhaha fiifiican kuwa iyaga ahi oo aan markhaanti la imaanin فاجلدوهم ثمانين جلدة سديتن جدل بلغ دفنايا marka saas waa sida caadiga ah nin baa haweenay ku qadfay markhaanti keen ma weyday siddeetan baa lagu dhufanaya marka ninka xaaskiisa qadfa baa waxaa laga soo istidnooday meesha laga garaaci lahaa sharci kale ninba xaaskiisa wuxuu ku arkay inuu mataqaanaa nin la jiifto buu ku arkay wuu soo dacweeyey wuxuu yidhi xaaskaygi nin baan ku arkay afar markhaati keen baan leeyahay sinadu wax ciyaara maaha leanna sinadu waxay keentay qofka in la dilo bay keenaysaa afar markhaati ma haysoo maaha meeshii la jaldin lahaa baa isagii naagti la keenaya meeshii xaaskiisiba waa la dhaarinaya afar dhaarood buu maraya qofku wallaahi bilaahi tallaahi yacni gabadhaas waxaan ku arkay iyadoo sinaysanaysa ilaahay naclada dambeen sheegaayo gabadha sidoo kale hadhowna waa la kala kaxaynayaa taasaa lacaan la yidhahdaa marka waxaa kan lagu cayaaray nin baa wuxuu leeyahay haweentaa wuxuu uga tegey wuxuu yidhi niman baa la seexataa soo maaragti in la soo qabto qofka isaga ahi markhaanti dilo waayo waa la garaacaya haddii kalena gabadha ka soo istaaji lacaan baa samaynaya marka lacaankaasuu ka hadlaya marka can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhumaa ana fulaanan والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وفرسدا kuwa gamaaya xaasaskooda sinada ku gamaaya oo aan markhaati haysan ilah wuxuu ilaa ilaa ilaa anfusahum ilaa hee anfusahum naftooda mooyaane kuwaasa marka waxaa loogu talagalay lacaanka in la yimaado marka وإن مرخاتل تمادويا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن فلان بن فلان عبد الله بن عمر وحي الهبل أو إن هبلها فقال وحي يا رسول الله رسولك إلهي أرأيتك ورا أن لو أح... أن لو وجد هدو هلو أحدنا متكنا هدو أركو هلو امرأته هوينتي سأو على فاحشة فاحشة بينيسا كيف يصنع muxuu samaynaya ninkaas haddii qof annaga naga mido arka haweentiisiioo gogol dhaaf samaysay muxuu samaynayaa in takallama hadduu hadlo takallama wuxuu ku hadlayaa biamrin cadiimin arrin weyn buu ku hadlayaa oo wax laga aamusi kara maaha hadduu hadlo wax weyn buu ku hadlayaa waa in sakata hadduu sakatana calaa mili daalik de ceeb weeye kama aamusi karo nin haweentiisii u soo gala iyadoo nin saaran yahay ama nin la jiifta wuxuu ka aamusi kara maaha hadduu hadlana de wuxuu ku hadlaya waad garanaysaan marka qofkaas muxuu samaynayaa marka ninkan waxaa la yidhi wuu shakiyey haweentiisu uga shakiyey marka arrinta marka hawli ma dhicin shaki baa ku jiray haweentiisuna gogol dhaaf samaysa ah marka wuxuu is yidhi bal nabiga weydiiye sababto hadduu yidhaah haweenteedii baan ku arkay afar markhaati keen baan leeyahay markhaati ma hayo jadal baa lala dhacaya marka siddeetan marka hadduu xaaskiisii saa ku yidhaahdo sharcigan baa marka isaga loo jiday meesha la garaaci lahaa in la dhaariyo aayada xadiiskan iyo kuwa dambaan noo sheegi doona insha allahu tacaala qaala wuxuu yidhi fasakata annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa iga aamusay falam yujibhu uma ajiibin arrin weyn weeye nebigu waa ka aamusay haweentaydii ninka hadduu haweentiisnaa ku arko nin la jiifa muxuu samaynayaa nebigu waa ka aamusay falama kaana bacda dalika goortay ahayd muddo ka bacdi ataahu waa u yimi ninkii فقال النبي وحو كير نكي إن الذي أرنكي سألتك أن كويدي عنه حقيسة قد ابتليت به ولقوا انتحاما سو مارت رسولك إله يو أرنتي ما أنت أن كويدين يي أو أهيت كور هدي ننكو هوين تسكو أركو يضون للجفه أرنتي ما أنت أن كويدين يي قد ابتليت به ولقوا انتحاما وسو أرك هوين تيدي بانكو سو أرك baan ku soo arkay oo nin la jiifo maalinta hore waxay shaki bay iska ahayd marka waxaynu nidhi qofka yacni caadiga ahi hadduu gabar yidhaahdo gabadhaas way sinaysanaysaa nin baa la jiifay afar markhaanti baa laga rabaa haddii laga waayo waa la garaacaya isaga laakiin ninku hadduu xaaskiisa yidhaahdo meesha laga garaaci lahaa axkaamtan gaarka ba looga soo reebay isaga rasuulka ilaahayow ina aladii sa'altuka kaan ku weydiinaya canhu xaggiisa qad ubtiliitu waa lagu imtixaamay bihi arrinkii oo gurigayga ka dhacdaba maxaan sameeyaa faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa soo dejiyey haulaai aayaati aayaadkan buu alla subxaanahu wa tacaala soo dejiyey waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa aayaadka qur-aanka tilmaamaynay oo ahayd kuwa xaasaskooda ku gamaaya sinada oo aan markhaanti haysan iyaga mooyaane aayaadkaas baa soo degay suurat annuur allah subxana wa tala kaga hadlayo fatalaahunna calayhi marka waxaa la sameeyey oo loo yeeraya marka ninkii iyo gabadhii baa loo yeeraya meel babligaa la keenaya wax qalqarisiya ma jirto marka labadaba intaa la soo istaajinaya inta aan dhaartu bilaaban labadaba waa la waaninaya wuxuu yidhi marka fatalaahunna calayhi aayaadkii buu ku akhriyey wa wacadahu wuu wacdiyey nebigu yacni wadakarahu arrinkii buu xusuusiyey wa akhbarahu nebigu wuxuu ninkii u sheegay أن عذاب الدنيا أدونك والله يسكو عذاب با إن جدل غلدعه بأهون يعني كفضت من عذاب الآخرة عذاب تآخره marka haddaad been sheegaysid oo gabadha ku been abuurinaysid hadda ka joog keliya adduunkan baa lagu cadaabayaa iyo wax lagula dhacayaa siddeetan jeedal baa lagula dhacayaa faqaala wuxuu yidhi laa may buu yidhi waladii bacataka bilxaqi ilaah xaqa kula soo saaray baan ku dhaartaye maa kadabtu calayha been kumaana sheegin ثم دعاها النبي يذهب إياه مرك فوعدها ووعدي ورغفي إلهي كعبسو وحن متقانا ساسوية وأخبرها أرنك بوغشي كي آياتك يا معنى هوضة يا قبل هذه سنيسته لقوا محاد دعاية إن للدلايو إن عذاب الدنيا الدنيا دا عذاب تيدبا أهون وكفض من عذاب الآخرة الدنكا in lagugu dilo mataqaana maadaama aad adoo lagu qabasanaysatay aad dhagax lagula dhaco baa wuxuu ka fudud yahay عذابك آخره فقالت وحدة الله مي والذي بعثك بالحق إلى حق الله سودنا خدار تي إنه لكاذب بين مشجعي لبده ما سمارت لبده سويت تاجن ها مركا واحد لبلا بيا دارتي مركا نكون أفر دو- أفر قرب دارنا شن قرب دارنا يا أفر كم إذا وحقو دارنا يا إنه رون شجعيه مت كم إذا وحول إله إلا على دي سهاي قد عضو هدام بين شجعيه هل كسلا كلام كان العان أفر قرب كم إذا وحقو دارنا يا inuu rulow yahay wallaahi baan ku dhaartay run baan sheegayaa bilaahi baan ku dhaartay run baan sheegay afar goor marka shanaad wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay yacni nacladu isku tuuray ilaahay naclada ha gurido haddaan maarata ahayn min min sheegaya intaa markuu yidhaahdo gabadhi waa loo sii saraya marka فبدأ بالرجل نبي عليه الصلاة والسلام نينكي بكو بلاوي إلا نينكا شيغي مارتا غبردان إني إن لجيفي وحاسكي سيتهي فشهد وحو مرخانتي كعي أف أربع شهادات بالله أفر شهادو أفر قرب دارت محو دارنا يا إنه لمن الصادقين إنه رشيغي والخامسة تشنات وليبة تشنات مركا لسوق قار ولا جوجينا يا نينكا قبل لبضبا وحالي تنويه tan cadaabta waajibinaysaa ee haddaad qof yahow been ay kaa tahay ka noqo baa leeh walkhaamisata dhaarta shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa an lacnata allaahi calayhi ilaahay lacnadiisa dushiisa ha ahaato in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo xagga isaga la dhiga marka waa dhammaatay gabadhii baa hadhay uma kabacdii hanaa wuxuu ku xejiyey bilmar'ati haweentii fashahidat waxay dhaaratay arbaca shahaadaatin afar dhaarasho bay bilaahi ku dhaaratay inahu la min alkaadibiina ninkaanu been buu sheegayaa tan shanaad marka afarta markay dhaarato inuu ninkaanu been sheegayo dhaarta shanaad waa la joojinayaa waxa la ilaahay ka cabso qof yahay dhaartan way tan keenaysaa cadaabka waajibinaysaa haddii waxaan aad samaysay cadaabta aakhiro baa ka daran wax walbee iska qiro baa leeyahay haddaad tiraa may qiran maayo markaasay tan shanaad gelaysaa marka walkhaamisata dhaarta shanaad maxay ku dhaaranaysaa an qadaba allaahi calayha ilaahay caradeedu inay iyada ku dhacdo in kaana min asaadiqiina hadduu run sheegayo soo maarti intaa markay dhacdo marka axkaam baa imaanaysa marka labadan qof oo lacaantamay oo isqabay hadda may sii qabaayaan meesha maxaa ka dhacaya maxaa la samaynaya uma kabacdi faraqa baynahumaa waa la kala kaxaynaya mar hadday lacaantameen nin naag baa isqabay toban sane ay soo qabeen toban carruur ay isu lahaayeen way lacaantameen waa la kala kaxaynaya maca salaama baa leeyahy waxaa dhammaanaya يعني نكاح يدين دحي ثم قال نبي مركا وحو يري مركا أركينا لبضوا بدارتين إن الله يعلم ألا وأقيهي أن أحدكما مد إذن كان يكمده كاذب إنه بين شيء وهرون لبا من بين شيء أما قبضوا مسنا يسون ننكا بينكو أبورتي أما قبضوا ويسنا ستيدا بين شيء مركا نبي وحو يري الله وأقيهي لبدنا مد كمده بين شيء فهل منكما طائب وري مد إذن كمده ما توبت كينا يايو warkama caddaynaya alaaan saddex buu nabigu ku cesh mar walba war ma toobad keenaysaan war ma toobad keenaysaan warkii ma caddaynaysaan wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay laa sabiila laka calayka calayha niyahow gabadhaan wax damba kugu haray ma jiraan wey laa sabiila laka wax wadda ah oo aa ku leedahay ma jirto calayha gabadhaan haddaa mar lecaantanteen waa kala tegaysaan qaal ninka marka wuxuu yidhi in xoogaa midhaa meherkii meher iyo waxbuu kulahaa baan u malanayo waxa saasoo kale sida ka muuqata hadiiska war qoftaan saas ay gashay meherkayga lay soo cesho qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow maali maalkaygii gabadha maal ba iga haystaa xoolaan siiyey xoolaan siiyey baan rabaa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maala laka wax maala kuma lihid in kunta sadaqta calayha haddaad runka sheegtay marka hore fa huwa maalkaasi bima staxallat waxaad ku waxaad ku xalaashatay weeye min farjiha farjigeedii wax maala kuma lihidee haddii aad gabadha iyadaa runka sheegto ay sinaysatay maalkii waxay u qaadanaysaa farjigeeda waxaad ku xalaashatayoo intaasana la seexanaysa wain kunta kadabta haddaad been ka sheegtay oo iyadoo aan sinaysan aad tiri waa sinaysatana fahuwa abcadu laka minhaa fahuwa arrinkaa isaga ah baa abcadu laka kaaga fogaansho badan minhaa xaggeeda oo qofka ku been abuuratay oo tiri waa sinaysanaysa aad tiri inaan wax weydiisataan maaha marka axkaamta iyadaa bay leeyihiin saasa loo yidhi licaan sababtoo ah ninku lacnad ha igu dhacdo haddaan been sheegaya buu leeyahay shanta dhaarood mid ka mid saas weeyaan marka lacaan baa la yidhahda axkaamtaasi waxa loo jiidaya waa ninka haweentiisa yacni sina ku gama weeyaan ama ku arka sinada lo- sida la og yahay de axkaamta marka laga hadlaayo een, zinada ama rajmiga la mid ah nin baa yacni haweentii halkaas aan ku soo arkayso laga yeeli maayo markhaati baa laga rabaa waa meelaha culimmadu waxay dhahaan meelahan haweenku markhaati galan weeyaan soo ma jirto yani haweenka marka laga hadlaya deynta oo kale waxa qur-aanku leeyahay farajul wamra'ataani miman tardowna soo mahayn yani nin iyo laba gabdhood baa markhaati gelinaysaa markaa rabto inaad inaad maaragtay ninkaan deyn ka qaadanaya deyntaan ka qaadanaya markhaati buu yidhi keen laba gabdhood oo meesha maraya wala- kaalaya iyo hal nin maca salaama waa la kala qoranaya gab- labadaa gabdhood iyo waxaa markhaati ka haya ninkaas baleda ayadduna saasay ku caddahay wamra'ataani miman tardowna min ashuhadaa يعني آه، لبا قبضوت يهلن أما السنة مركا لغا هلايو حتى هادي أفر ناقود يهين مركات من نقون كران سبت علمي وحي لهدان إيه فيريان ماشي أسحال كسعوده وكوالا التحميد البساس ورنسا فريكا فتح فيرنسا مركا مركاتي كمان نقون كران أفر أفر نبا لغا ربا إن أو أركاي إن ما تقانا حبنها ترانكو أي شغلو هايستين حديث أنكو علنو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن فلان ابن فلان قال وحو يري يا رسول الله رسولك إلهيو أرأيتك ورا أن لو وجد أحدنا هدوقف كيهيره امرأته وينتيس على فاحشة إذا السنة سمينيسا كيف يصنع محو سمينيا إن تكلم هدو هدلو نكاسي مركو أركا وينتيس وح سمينيسا تكلم وحو كهضي بأمر عظيم أروين بكو هضي وما أتكي سنكره وإن سكت هدو آمسنة سكت على مثل ذلك أروين بالله آمسو عيبك وين مجرته عيبك وين مجرته نكاقي يعني حاسكاقي ونين لجوغو بكا آمسته قال مركز وحيد فسكت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوى آمسي فلم يجبه نبي أرنتك وما أجيب فلما كان مركي أهات بعد ذلك أرنكا كبعد مركي أهات يعني ما المكسو وريقين أتاه ننكي بأوي من نبيك فقال وحكو يري رسولك إلهي إن الذي أرنكي سألتك عنه أن كويديني قد ابتليت به ولو انتحامي أنا يقول عضي أرنكي بلو انتحامي أكو شيء أنا يقول عضي قرقي كدعضي فأنزل الله عز وجل إلهي بروح سودجي هؤلاء الآيات آياتهاس في سورة النور كجرة والذين يرمون أزواجهم كبلاوانايا فتلاهن عليه نبي وكد الأخري ووعده ووعدي وذكره يعني وحسوسي وأخبره نبي نكي وشيغي أن عذاب الدنيا عذاب تأدون كبا أهون وكفضل من عذاب الآخرة عذاب تآخره sababtu hadduu run sheego yidhaahdo yani war waa beentay gabadha waa ku been abuurtay sideet- siddeetan jeedar baa la dhacaya laakiin hadduu ku adkaysto saa ku dhaarto hadduu aakhira cadaab baa yaala sababto qofkan buu ku been abuurtay قال وحو يري لا ما يبو يري والذي بعثك بالحق إله حقك لو سو صاران كل أرتي ما كذب ما ك- ما كذبت عليها كون بين أبورا أرنك وكو أركي ثم دعاها وياري نبي عليه الصلاة والسلام قبضي فوعدها ووعديي وأخبرها وحو شكي نبي وشكي أن عذاب الدنيا الدنيا دا عذاب تيدو أهون إن كفضها من عذاب الآخرة عذاب تآخره مرة قبري هدا ساسا ما يسكقرو قربوي أدوك لو عذاب وبا كفض إلى آخر لو عذابه قالت وحيت لا والذي بعثك بالحق إلى حقك رسول صار قدرتي إنه إن كان لكاذب بيبي شقيا فبدأ النبي وقبل بدارتي بالرجل نكي فشهد نكي ودارتي أربع شهادات بالله أفر شهادة بالله كدارتي إنه لمن الصادقين أفر تبوح لها والله رمبان شقيا والخامسة دارتي شنات بكلا سوق قارنة وحو يري أن لعنة الله إلهنا على ديسو عليه دوش سهاته إن كان من الكاذبين هدام بين شيغايو هدو بين شيغايو نعرض الله سبحانه وتعالى دوش ساها تقرأت ثم كبعد الثانى النبي وحو كحجي بالمرأة هوينتي فشهدت ويدارت أربع شهادات بالله أفر دار الشوء بكدارت بالله الله سبحانه وتعالى إنه لمن الكاذبين إنه بين شيغايو والخامسة تيشنات أن غضب الله عليها إلهي عراديسو دوش إذا أهاتو بكدارتي إن كان من الصادقين دوني كان شيغايو يعني لبدا عذاب ودبيسه ومن اللعنة تهاي من غضب كوي هاي عرض تهاي ولا بدا عذاب تواجبنا يسوي مثل النبي هو استاجناي وروك هذه تنشان انت هذا قلين إلهي كعبسه ورونت الشيخ بمثل الله ثم كبعد فرق النبي وكلا كحينك ناكتي بينهما لحظولا ثم قال وحو يري إن الله الله سبحانه وتعالى بيعلم أك أن أحدكما متكين با كاذب بين شيغايو فهل منكما قف إذن كان كمدا مجرى تائب وتوبت كينية ثلاثا صدح قول وفي لفظ لفظ النبي وحو كيري كلا لا سبيل لك عليها قبل أن واحد جدكم ملهيت يعني واحد كلا واحد حلاكم ملهيت ويا حلو واحد حلاكم ملهيت ويا يعني. قبل أن كلا تجتمع سلامة قال مركو وحي يا رسول الله رسولك إلى يو مالي مركو مال بنك لها حولانسي قال النبي وحي لا مال لك مالكم ملهيت إن كانت صدق إن كانت صدقت عليها هدد مركو رنك شكتي oo gabadhan inay sanaysanayso ay runta ahayd fa huwa lacagtaas aad sheeganaysaa bima staxallat bima istaxlalta waxaad ku yani xalaalsata weeye min farjiha farjigeeda intaasuna u tegaysa oo la seexanaysa wain kunta kadabta haddaad beenka sheegtay oo iyadoo aan sinaysan tiri waa sinaysatana fa huwa arrinkaasa abcadu laka kaaga fogaansho badan minha xaggeeda can cabdillaahi bni cumara kana waxa weeye nin gabadhiisi nin ilmihiisi diiday ilmo u dhala buu diiday islaantu buu uga shakiyey inay sinaysatay ilmuhu diiday marka arrinka iyadana maxaa la samaynaya can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacala canhuma anna rajul nin baa ramaa wuxuu ku gamay imra'atahu haweentiisii wuxuu ku gamay inay sinaysatay wantafaa wuxuu diiday min waladihaa caloosheeda urka ku jirana waa diiday fii zamani rasuuli illahi sal alla alayh wasalam xilliga nebiga gabadhan idoo sinaysanaysaan arkay buu yidhi ilmaha urku jirana ma lihi marka maxaa la samaynayaa xukunkan leeyihi waa inuu afar markhaanti keenaa hadduu waayo meesha jeeda lala dhici lahaa maadaama xaaskiisi tahay waa in la dhaariyaa marka aayaadkaas lagu dhaariyaa faamarahumaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii baa amray fatalaacanaa way is- isnacladeen labadii baa la soo istaajiyey mid walba waa dhaaratay saasaa licaan la yidhahdaa kama qaala allahu tacaala si alla subxaanahu wa tacala qur-aanka ku tilmaamay uma qadaa ilmihii marka maxaa la samaynaya uma qadaa wuxuu u xukumay bilwaladi wiilkii wax ilmihii waxa loo xukumay lilmar'ati haweenta loo xukumaya fuqahadu waxay yidhahdaan ninka marna loo tiirin maayo maadaama uu urka ku diiday oo la odhan maayo ilmahan hebel hebel la odhan maayo hooyadiisaa loogu abtirinaya hooyadiis baa loogu abtirinaya uma ka bacdi qadaa wuxuu u xukumay nebigu eh, bilwaladi ilmihii wuxuu u xukumay lilmar'ati haweentii wa faraqa nebigu waa ku kala kaxeeyey labadii ninkii naagtiis qabay waa kala kaxeeyey bayna mutalaacinayni labadii islacladayay oo isqabina waa la kala kaxeeyey marka sharcigu waxa weeye ilmaha hadduu diido wala ilmaha ma lihi hadhow ilmaha waxa la raacsinaya hooyis la raacsinaya labadoodana waa la kala kaxaynaya did dambe guriga wada joogi maayaan alloy muddo badan isqabaan marba haddii arrintaasu timi maca salaama weeye xadiiska marka xadiiska hore la mid yahay can abi hurayrata kana waxa uu nin cunugiisa ka shakiyey nin middaa xoogaa de carab uu ahayo wiilkiisi buu arkay hoogaa madobaan madow ku jiro buu arkay marka arrintii buu nebiga ugu dacwooday nebigu arrintaa waa ka daweeyey marka can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala jaءa rajulu nin baa wuxuu u yimi ninkaasoo min bani fasaara ah reer bani fasaare ah bani fasaare qabiilka la yidhaahdo waa ree- eh, qadafaan qolada odhan jiray eh, bay ka sii yihiin marka ninkaasoo reer bani fasaare ah baa wuxuu u yimi ila annabiyi sala allahu calayh wasalam nebigu u yimi faqaala markaasuu wuxuu yidhi ina imra'atii haweentaydii xaaskaygu waladat waxay dhashay qulaaman wiil bay dhashay aswada madow islaantiisii baa foolatay mid ah wuxuu- ilmihii buu arkay xoogaa inuu midab madow leeyahay faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam laguma dedegi- lagu dedegi maayo marka gabadhan baa sinaysatay iyo gabadhi hala soo qabtay waxaa ma jirto faqaala ila ninkaani gabadha hadduu sina ku gabi lahaa odhan lahaa inay sinaysatay baan gabadha u malaynaya xukunka wuxuu qaadan lahaa licaankii laakiin ilmihii buu tilmaamay wuxuu ilmaha madow bay dhashay gabadhaydu xaaskaydu faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu yidhi hal laka hal laka ibilun geel ma leeda horta geel ma leedaha qaala nacam haa geel waa leeyahay buu yidhi qaala nebigu marka wuxuu yidhi fama alwaanuhaa geelka geelaaga midabadiisa iga warran qaala xumrun geelaygu waa geel gudgududan buu yidhi yani qabku nebigu u daweynaya fiirsada geelayga anugu aan leeyahay waa geel gudgud dee geelay caadiga midabka lagu yaqaano gudud buu badan yahay qaala nebigu marka wuxuu yidhi fahal yakuunu fiihaa yani geela dhexdiisa ma ahaaday min awraq geel awraqa ma ku jira bacadka kuwa naqaano weeye geela markuu gududan yahay oo madowga soo gala weeyaan geela madowga leh tuka iyo ban u aqoon jira awrta noo- loo bixin jira noocaas oo kalea oo yani madow isagu xoogaa soo xiga geelagaa ma ku jiraa mid madow soo xiga midab madow leh xoogaa madow leh ila geelu badanaaba ninku markuu geel leeyahy geel waa geel issoo dhaldhalay issoo dhaldhalay inta badan geelasha haysantaas ahaan jireen marka geel wada gudan baan leeyahay buu yidhi sin ma ku jiraa mid midab kale leh Sin mid waxaa ku jira xoogaa bacad ahoo madow leh madow soo xiga qaala nabigu marka wuxuu yidhi qaala ninka wuxuu yidhi marka nabigu yidhi ma ku jiraa mid madow qaala ina fiihaa la ina fiihaa lawurqaa haa waxaa ku jira buu yidhi mid oo madow soo leh oo geela kale ka duwan geelno daba geel hal nin leeyahay muddo uu haysta weeyaan qaala nebi marka wuxuu yidhi faannaa ataaha daalika ile geelaan hashaan gududan baa dhashay xaye ka yimi markan madoobiye ratigaaga baarqabkan waa la yaqaan waa kaa gududan weeyaane xaye ka yimi marka ratigaan ama neefkaan maaragtay ee, madow xaye ka yimi madow leh qaala ninkii wuxuu yidhi casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay an yakuuna nasacahu inuu jiitay cirqun xidid inuu jiitaa laga yaabaayo hal hal heblaaye ahayd oo waa jirtay madoobeyd baa jirtay oo geela ku jirtay marka halkaa inuu halkaasuu gala marka ama ratigan baarqabkaaba saasoo kale rati- rati hashii dhashay middii sii dhashay baa saas ahaan jirtay casaa an yakuuna waxaa laga yaabaa inuu yahay nasacahu inuu jiitay cirqun xidid oo yacni mid hore oo madoobaan jirtay soo gashay qaala nebi marka wuxuu yidhi wahaada wiilka aan sheegaysidna casaa an yakuuna nasacahu cirqun waxaa laga yaabaa xidid inuu jitay oo awoyaashiisii mid ka mid ihi inuu madoobaan jiray baa laga yaabaa siir baa loo fahansiiya haa ilmuhu isu wada ekaan maayo waxaa laga yaabaa nin dhagihiisu yararin baa ilmo dhaga dhadheer buu dhalaya maxay ka keenay waxaa laga yaabaa inuu jiitay yacni ee, awoowo saas ahaan jira inuu jiray baa laga yaabaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam saasuu ku yidhi ninkan u imaanay nebigan calayhi salaatu wasalaam damdam ibnu qataada la odhan jiray reerkaas ee, reer bani fasaara buu ahaa ama qatafaan buu ahaa ilma uu markaa dhashay buu ka- ka buu ka shakiyey macnaha inuu ilmahaasi madowgiisi عن عائشة حبك علم الحديث رحمه الله واسكاف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحي تري اختصم وحا دوضي انتنا وحا ويل قبر دونا اي دشي با لبا نين اسكو قبسنايا سعد بن وقاص iyo عبد بن الزمع لك يراده سعد بن وقاص ويل walaalkiis ahaa oo yani markaan islaamin baa dardaarmay wuxuu yidhi gabadhaas ninka la yidhahdo zamcan la yidhaahdo oday la yidhahdo samcan la yidhaahdo waa zawda binti samca nebiga xaaskiisa mid ka mid ah waxa la yidhahdo zawda binti samca la yidhahdo aabbaheed addoon uu leeyahay oo dee odagu mar hadduu addoontiisa u galmoonaya marka wuxuu yidhi kanaa wuxuu leeyahay sacad sacad walaagsha wuxuu leeyahay addoontaas baan la seexan jiray marka uurkaas ogow anay leedahay ma ku dhimanayo dardaar uu dardaarmo sacad ibn waqaas hadhow marka ilmihii dhashay buu nebiga u tooxiyey wiilkaas ee, ilmaha ay dhashay gabadhaasi een, walaalkeeba ay dardaarmay isagaa leh odaygii addoonta lahaa wiilkeedina wuxuu yidhi maya gogasha aabbahay baa iska leh ilmahan tii marka laga doodaya marka can caaishata radia allahu tacala canha qaalat ikhtasama waxaa dooday sacd ibnu waqaas radia allahu tacala canhu iyo wa cabdu ibnu zamcata ninkaa cabdu ibnu zamca la yidhaahdo sawda binti zamcato nebiga xaaskiisa ahayd bay walaal la tahay walaal la aha oo nebiga seedigiis weeyaan waxay ku doodeen fii qulaamin cunug bay ku doodeen faqaala markaasu wuxuu yidhi faqaala sacdun sacadba marka wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow haada bnu akhi kani cunugan aan kuu sheegayaa walaalkay baa dhalay walaalkay wiilkiisi weeye cutbata ibna abi waqaas ninka la ohan jiro cutba ibna abi waqaas oo walaalkay ahaaba cunuga iska leh cahida ilaya waa ila ballamay ila dadaarmay annahu bnuhu inuu cunugiis yahay see loo kala saaraya yani maxkamaduhu waa waxyaala u baahan yihin weeye axkaamta noocan kale kutubta noocan oo kale ah ee hadda kore waxaan soo tilmaamay kutubta loo yaqaan axaadiis axkaamka cumdat axkaamka iyo kitaabka loo yaqaan buluuq ulmaraamka iyo kitaabka loo yaqaan muntaqa- multaqa akhbaarka loo yaqaan oo kale axaadiista axkaamta lagu ruri dadka yacni maxkamadaha jooga kama maarmaan inay kilkilada ku wataan hadda iyo goor kilkilada inay ku wataan hadda iyo goor kama maarmaan marka waa aad iyo- maca adiladii weeye kutubta fiqiga waxay kaga duwan yahay hadda kitaabkan abu shujaac oo kale la yidhaahdo yacni eh, aad buu u fiican yahay Een, iyo ama rawdadoo kale iyo laakiin badanaaba dadka wuu ku adegaya xooga laakiin axaadiista nebiga weeye oo jilicsan qof lagu fahmi karo marka waa axkaam bay ka kooban yihiin kutubta noocan oo kale ahi ee dadka maxkamadaha jooga ama wax kala saara ayaan ka maarmi karin marna wiilkii walaalkay ahaa hadda tanoo kale ugu keeni karaa laba qofaa isku qabsanaya ma isku qabsan karaa maxaa ku daweynaysaa marka waa inaad kala og tahay marka wix la samayn lahaa wiilka walaalkay ahaa ilmihiisii weeyahoo cahida ilaya waa igala ballamay dardaaran ayuu maaragtay iga tegay annahu ibnuhu inuu cunugiisi yahay undur eeg rasuulkii ilaahayow ilaa shabahihi u ekaanshihiisa eeg buu yidhi cutbana waa taqaanay inkastoo yacni ku dhintay baa leeyahay mushrignimo walaalkayba ha suu ekaana waa taqaanay cunugaana soo maaragtay wuxuu eg yahay baalki ninkan cutba la yidhahda gardaruu sameeyo nin kale addoontiis buu galmooday taa waa la og yahay laakiin ilmihii baa la isku haystaa meesha وقال عبد بن زمعة نينك اللي رجع عبد بن زمعة وحو يري هذا أخي يا رسول الله رسولك إلهي عنقان ولالك ويه ولد وحا لقود علي على فراش أبي أباهي قوشي سالقود عليو أدونت أباهي بعد الشيء أباهي بعد أدونت اسكالها وقال منجري قرق يدي بالقود علي فراش كده لقود علي oo gabadhaasoo min walid min walidatihi addoommadiisa ka mid ah addoommihii uu aabbahi lahaa mid ka mida baa dhashay cunugan oo aabbahay baa yacan la joogtay oo gurigii baa lagu dhalay fa nadara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu cunugii buu fiiriyey ilaa shabahihi oo ekaanshihiisii buu fiiriyey mise cunugu wuxuu egyahay ilaa shabahihi oo ekaanshuhu fiiriyey fa ra'aa wuxuu arkay shabahan ekaansha buu arkay bayinan cad inuu egyahay bicutbata cutbo ninkii yani gogolaafka soo sameeyey oo xaafadda yimi inuu u egyahay ilmahaasi buu arkay war ilmahani wuxuu ogyahay cutbo oo sacad bin waqaas walaalkiisa laakiin gabadha nin baa guri u joogta see loo kala saaraya marka ilmaha yaale marka ilmaha noocaas oo kale oo gabadha yacni la qabo ama la naagaysto nin qabo guri u joogta ay dhasho lama siiyo ninka dabadaha ka yimi oo u- u galmoodo lama siiyo oo mataqaanaa ee ka sanaystay furaashkaas baa iska leh ninkaas lagu abtirinaya ninka isaga baa lagu abtirinaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cutba inuu eg yahay wamaca daalika faqaala wuxuu yidhi huwa laka adiga cunugaa iska leh yaa cabdu bnu zamca cabdu bnu zamcu adigaa iska leh maxaa yeelay aabbaha addoontiisii weeye alwalada cunuga waxaa la raacsiinaya lilfuraashi meeshii lagu qabay baa la raacsiinaya gooshii lagu qabay iyo ninkii qabay gogashiisii iyo iyo gabadhii uu qabay baa la raacsanaya ilmaha walilcaahiri kii sinaystay ninkii saaniga ahaana alxajaru halaag buu u sugnaaday waxba ma leh bannaankaa soo baxaya intaa markuu caddeeyey marka ilmihii waxaa la raacsiiyey een, gurigii ee, addoontu ay deganado ninkii addoonta lahaa baa la raacsiiyey ninkan marka ilmahani waxaa dhalay zawda binti Sa- zamca oo nebiga xaaskiisa ah aabbaheed baa dhalay oo guriga u joog u joogaa laakiin biyihiisi maaha oo biyo nin kale weeye nebigu marka soodu wuxuu ku yidhi waxtajibii minhu ka xijaabo yaa zawdata sawdoy nin- wiilkaa ka xijaabo aabbaha baan raacsiinay sax gogoshiisu ku dhashay sax laakiin walaalkaa maaha ka xijaabo biyo biyo nin kale weeye biyo nin kale weeye ka xijaabo marka waxyaalahaas oo badanaaba dee waxa weeye een, culimmadu waxay yidhahdaan haddii naagta la qabo d n a ma shaqaynayso ilmaha furaashkaas ka leh waxyaalo badan oo d n a da loo baahan yahay oo axkaamta islaam ka mida waa jiraan laakiin marka noocaas oo kaleoo gabar la qabo nin kale ogolaaf intuu sameey ilma dhashay laga hadli maayo arrintaas waxaa iska leh ilmahaas mar walba ninkii gabadhaa qabay baa iska leh waa la raacsinaya oo oo d n a baa loo baahan yahay kan xagga ka yimid sinaystay hala siiya ma dhacayso axkaam kale baa ninkan sinada sinaysta iyo gabadhan axkaam kale u taalla soo u ka hadlayno sinada ahba u taalla laakiin ilmahaas waxaa iska leh gogashaa iska leh xadiiskana nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas buu ku xalliyey can caaishata radia allahu tacala canha annaha qaalat xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa dadka loo yaqaano ee qofka qaa'ifka loo yaqaano ama qiyaafada yaqaano qaa'ifku waxa weeye ninka ama qofka yaqaana hidda sooca hidda sooca qofka yaqaana innaga waa arkaysa marka qaarkood ninbaa cunugsa u fiirinaya uu midha aabihiis aqoon jira ama awois aqoon jira warniyo ninkaani hebel buu egyahay wacada ninkaasaa dhalay bal ii weydiiye haddii la weydiiyo sidii buu noqonaya kaas wey marka qofkaas waxaa la yidhaha qaa'if baa la yihahdaa hidda soc qaa'if carabi qofka hidda soc yaqaana wey ya ya maxay dhahan saas hab rabbi ahaa qofka ya- qofka jinskiisa hore u yaqaano ya garanaya ilma saa u fiiriso ama nin saa u fiiriso wuxuu leeyahay wareedhe ninkan hebel hebel baa dhalay oo soog yihiin oo sidii bay noqonaysaa marka waa hidda hidda soc wey hidda hidda soc baa la yihahdaa xadiiska marka intaana gudihiisa gelin waxay ahayd usaama bin usaama bin saydin radia allahu tacaala canhu waxaa dhalay zayd ibnu xaaritha nabigu labadaba waa jeclaa nabiga calayh salaatu wasalaam waa tii uu usaamo ku lahaa gabadhayna soo marnayoo ee ee tir- ee lahayd waxa ay do- soo doonay ninkii la odhan jiray Mucaayi- mucaawiya abu sufyaan iyo abu jahm nabigu waa tuu yidhi mucaawiya nin kaliya wax ma haysto abu jahmana gabdhuhu garaacaaye iska daaye usaamo gursuu ku yidhi marka usaamahaas nin madow buu ahaa nin mid madowle buu ahaa aabbihiisna zayd ibnu xaaris baa la yidhahdaa iyo nin cad buu ahaa marka suuqaas wax ka sheeg sheegi jireen oo ma dhalin baa la ohan jiray nebiguna aad buu uga xumaan jiray sababta nabiga calayh salatu wasalaam labadaba aad buu u jeclaa Een, marka zayd ibnu xaarisana nabiga calayh salaatu wasalaam iyaba xoreeyey markii hore marka mawaalidii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka mid ahaa marka nebigu markuu sheekada maqlo labada qof isume ekay isma dhalin wax noocaasoo kale waa ka xumaan jiray marka iyagoo maalin meel wada hurdahoo gogol ay ka saaran tahay qaarka sare lagu hina bannaanka yaaliin baa nin soo agmaray nin baa soo agmaray markaasuu wallahi lugahan waa isdhaleen ba isu ekaa buu yidhi waana nin lagu yaqaano qabiil ee, qabiil la yidhaha bani mudraj la yidhaahdo caanba waxay ku ahaayeen hidde sooca saa intuu u fiiriyey buu yeen wacada labadaan waa is- lugahan waa isleeyihin waa isdhaleen nabiga aad buu u farxay marka marka xadiiskaas weeyaan عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عائشة وحيتري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام دخل علي إيسو قلي مسرورا إيسو فرحسن النبي عليه الصلاة والسلام نبي فرحسن بقى إيسو قلي تبرق أي دلال إيسو بربرق إيسو أسارير وجهه أسارير وحل هذا فرحة سمارت على عشاء ديلمهاس ديلمهاس وحل هذا أسارير بالي هذا halka marka waxaa la yidhaha asaariiru wajhihi wejigiisa dilimihiisa marka qof musaa yidhaahdo dilimaha wajha ka muuqanaya baa laga wadaa marka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa iisoo iisoo galay tabruqu iyadoo ay birbirqayso asaariiru wajhi wejigiisa dilimihiisu ay muqburqayaan qofku markuu farxo wejigaa laga gartaa wejigaa ifaaya weliba nebiga calayhi salatu wasalaam markuu farxo aad baa loo garan jiray wejigiisa aad buu isu bedel jiray فقال النبي مركب وحو يري وي وديس ورمحا دعي مانتي رسولك إلهي وفرح سنتهايه alam taray miyaadan ogayn buu nebigu ku yidhi caaisha alam taray miyaadan ogayn anna mujazazan ninkii mujazaz ahaa oo qabiilka bani mudraj ka tirsanaa reerkaas ahaa nadara inuu aan eegay aanifan goor dhoweyd ilaa zayd ibni xaarisa saxaabiga la yidhaahdo ooyo wiilkiisa usaama ibni zaydin inuu saa u fiiriyey oo faqaala markaa yidhi ina bacda haadihi alaqdaami gomodahan iyo lugahan qaybtood la min bacdin qaybta kale ka yihiin يعني لغهاني لغهان واسليين وقال ويا وادد اسلهي marka dad caan ku abeehay hidda sooca nabi marka aad buu farxay suuqa wixii laga sheegayay iyo waxa noocaas oo kala ah dadku inay maqlaan oo oo meesha ka baxdaa la rabaa marka marka waa jiri jireen haddana way jiraan dad la yiraahdo hidda sooca maaragtay ee ee dadka loo yaqaano in maaragtay ee yacni dadka noocaasi waa jiraan marka reerka bani mudraj la yidhaahdo baa aad u yaqaanay marka qaa'if baa la yidhahdaa qofka muhdasaca yaqaan alqiyaafana waxaa la yidhahdaa yani hidasoocinimada la yidhahdaa وفي اللفظ لفظ كلا وحوها كان مجزز نين كان مجزز لا وحوها قائفا بوها هدا صعبها هدا صوع أيوها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبا سعيد بوحو يري ذكر وحل الشيء العزل casligii baa la sheegay lirasuuli illahi sal alla alih wasalam rasuulka agtiisa lagu sheegay casli waxaa la yihahdaa qofku haweentiisa inta u galmoodo marka ay biyuhu soo dhowaadaan uu bannaanku ka soo saaro baa la yihahdaa baa casli la yihahdaa waxaa la mid hadda yani waxyaala la isticmaalay ninka haweenadu mataqaanaa ee haddii ay maalan ay yani isku nuuga oo kale iyo culimmadu waxay banneeyaan isnuug markuu ilmuhu yahay oo islaanta ku dhibtoonaysa uurka uurka kale maaragtay in loo kala fogeeyo oo kale in casliga lala yimaado iyo wixii la midka ah laakiin islaanta waa inay raalli ka tahay weeyaan casliga markaad samaynaysid waa inay gabar raalli ka tahay marka nabigaa la weydiiyey ninku intuu haweentiisa u galmoodo marka biyuhu ka soo dhowaada uu bannaanka ku daadinayo baa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu sheegay waxyaala hadda la isticmaala kondomka loo yaqaan iyo waxa noocaas haddii sharci ahaan loo maro oo ninku u soo gato maalan kaba soo hadda cusbitaaladana waxaan arkaynaa yani cusbitaalada kanna waan ku arkay baylo aan tagan ku arkay gaaladu bal u fiirsa dhulka gaaladan kuma arag cusbitaallo badan ilaa toddoba ciyaal ay ugu dhashay dibadaha kuma arag laakiin cusbitaalkan aan ku arkay baylo mid ku yaalna waan ku arkay meeshan islaamuhu ku dhalaan waxa yaalla daawooyinka ilmaha la ysaga ilaasho gabadhu markii umushaa loo yeeray waxaa leeyahay daawooyinkan haddaa u baahan tahay waa qaadan kartaa kani ilmaha laba sano kala fogeynaya kani xoogaa daarta wuu kaa xiraaya baa meesha yaalla Waa wax- waa dad loogu talagalay in la dabargooyo taasoo kale waa xaaraan weeyaan lama ogola inaad u qasdido u qasdido inaad ilmihii iska xirto inaad mataqaana u qaadato arrinkaa isaga lama ogola bal kuwan gaalaba wadato raba nasliga dadka muslimiinta inay baabi'iyaan marka la iska ilaaliyo laakiin amaa ninku hadduu haweentii isku waafaqaan uu rabo in ilmaha kala dheereeyo oo kale ama ay dhibsanayso uurka labada qaadayso hadir oo kale inay isku waafaqaan ama inuhu bannaanka ku qubo biyihii ama inuu isticmaalo waxyaalaha hadda kondomka loo yaqaano oo kale uu isticmaalo ee sharci ahaan wax diidaya ma jiraan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu sheegay agtiisa alcaslu ka soo bixintii laga soo bixinayayoo bannaanka lagu qubaayay biyihii shahwadii faqaala nebigu wuxuu yidhi walima yafcalu dalika axadukum walima yafcalu muxuu samaynayaa dalika arrinka axadukum qofkiin istifhaam inkaari baa la yihahda yani istifhaam bimacnaa inkaar ah su-aal weyn nebigu su-aal laakiin wuu diidan yahay arrinkaas laakiin ma xarrimna oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yani xadiis dambaan noo sheekeynaysa inoo sheegi doonta insha allah taala insu xaraam ahayn ولم يقل بلي راوي حديثك نبيك ما أورن فلا يفعل ذلك أحدكم قفكين يانو سين ما أورن نبيك لكن قاب سؤال ابن ودي فإنه ما كان نبيك وحيد فإنه ليست نفس نف مجرته مخلوقة لأبوريو إلا الله خالقها إلهي بأبوريو هذه النف لو قلت لقالوا إن لأبوره أما بناك قد هذه أما عيد عيدك قد هذه وحي الأبور لو قلت لقالوا أبور مايان أنت سين أقنها إذا مركي قول يا ساينس كما بيولوجيك هالله يعني minada ragga marka ay daadato ilaa intaas oo boqol weeyaan haddii lagu fiiriyo mays kale koob lagu fiiriyo bahalo yaroo madax dhuuban orda saa u yaacayo weeyaan intaas oo milyanoo xabbe bay ku tilmaamaan inay tahay intaasoo milyanoo xabbe kulli dhexday ku baaba'an hal mid baa badbaada marka oo rixinka hooyada u gudubta inta badan inta badan ma gudbaan hal xabbo yar oo ka mid ah baa gudbaysa marka marka nebigu wuxuu leeyahay naf la abuurayaa ma jirto ilaa ilaahay waa abuuraya subxaana wa taala ama kondhom isticmaal ama bannaanka ku daada waxba maa taqaana ma aha فإنه ليست معها نفس نف أو مخلوقة لا خلق يلا أبوريو إلا الله والله سبحانه وتعالى بخالقها كي أبوريا ما كان نبيكم الدين لكن حقا ولا في عينه حديث كده ما أنا شيء إن شاء الله يا حديث كلو عضينا ساينان مارتي وسن حارانا قفك هدو ضرورة وكنته وسيد قفك مارتو كلا فوينت نوع سو كلا هي ضرورة أهمو يعني أما هدي تاي المي سك جوج وأتكبقيس المي مارتي لا كرون ويدو أو كلا يحلم ده saaqadu weydo lama ogola arrinkan lama ogola waxay soo hoosgelaysaa walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq alla subxana taala ma leh war carruurtiinna ha dilina idinkoo ka baqaaya fakhdinoo ka baqaaya ilaahay baa isaaqaya isaaqda dad baa waxaa la sheegaa mar kastoo cunug u dhashaba lacag baa u siyaada waa niyadda weeyaan haddaad niyadda gashato in ilaahay irsaaqaayo aduu nebigu wuxuu ku amray tasawaju lwuluud alwuduud gabdhaha wax dhalaya guursada haddaad niyadda gashato ilaahay baa irsaaqaya lakin dadaal la timaado adna seexan adigu ilaahay baa kuu siyaadinaya subxana wa taala risqi baa loo qoray risqi buu leeyahay marka qofka waxaa la rabaa inuu isagu maarata dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala baana maaragtay irsaaqaya weeyaan عن جابر بن عبد الله قال كنا وحن نعزل وفرس الحديث كان كنا وحن وهين نعزل كوا عزل سميه والقرآن ينزل القرآن كنا سود دقايق yacni annagu xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkanaga markay hawshu dhacdoo kale waan samayn jirnay intaan ka soo saarna bannaanka qubi jirnay walqur'aanu yanzilu qur'aanku soo degaayo maxaa laga wadaa hadday xaaraan ahaan lahayd qur'aankaa sheegi lahaa hadday xaaraan ahaan lahayd qur'aankaa sheegi lahaa qur'aanku wax kastoo xukun ahaayo yacni xumaan la samaynayo ayada qur'aan soo degi jiray كنا نعزل وحنا هن كوا يعني سمايه سو سيبه او بنان كو داديه بيها والقران القران كنا ينزل سو دغايو ولو كان شيئا ينهى عنه هدو يهي شيء أو لسك الريبيو لنهانا وحا نقرب لها عنه حقيث القرآن والقرآن كان نقرب لها هدي حران عن لهيد قرآن كان نقرب لها مرك انت قدم لو كان شيئا ينهى عنه اللي يهي أه وحا الشيء حديث النبي ما هي راويقا كدري راوي. قال سفيان سمع سفيان من عيينة سفيان من عيينة أنا نقرأ ما سفيان كاس سفيان من عيينة أه أيام مرت الرواد حديث كم ده waa ku daray baa la yidhahdaa marka qofka kitaabkan haysta u qori maayo kunaa naczilu walqur'aanu yanzilu waan soo siibi jirnay qur'aanku soo degi jiray low kaana shayan hadduu jiro wax oo yanha canhu laga reebaya ama layska reebayo lanahaana canhu lqur'aanu qur'aanka naga reebi jira naga reebi lahaa وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع أبي ذر بوح مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحو ليهي ليس ما أهان من رجل قف ادعى شيكتي لغير أبيه أبيس عدنا هين شيكتي وهو إسقو يعلمه أك إلا هدو شيكتو كفر قف كسوا قالون مجرو قف شيغانا أيه أو نبص شيغانا أيه أبيس عدنا هين إسقو أك إنه أبيس كن يهي أو كتغايو نكر نبص شيغانا أيه إلا قف كسوا قالون قال لماذا سمحت أمرك ساسو ديننا qofka hadduu aabihiis diido iyo nasabkiisa yidhahdo waanu ima dhalin nasabna ima aha hebel hebel ba nasab iyaa saa ku qanco qofkaas waa gaaloobay nabiga calayhi salaatu wasalaam khatar bale soo maarti laysa min rajulin ma jiro qof oo iddacaa sheegtay likayri aabihi aabbihiis cidaan ahayn wahuwa isagoo yaclamuhu og ilaa kafara qofkaas waa gaaloobi waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa cindahu waxaan agtiisa ahayn maa laysa lahu wuxuusan lahayn buu sheegtay falaysa mina qofkaasu naga mid ma ahee walyatabawa ha- ha ka bannaysto ha ka fiirsado maqcadahu meeshuu fadhiisanayo min annaari naarta haddaad sheegato waxaadan ahayn Eh, injineer baan ahay guryaha dhisa mana ahayd sa haddaa ummadda ma taqaanaa aad eh, kula dhaqanto falyatabawa maqcadahu min annaar buu nebigu leeyahay naga mid maaha qofkaasi naartana ha ugu bannaysto bo- boosta bannaysto xafiis buu furto wuxuu yidhi waxaan ahay anigu nin ku takhasusay daawooyinka farmashyada dadkana waxaa ka dhirginaysa tii dhacday falyatabawa maqcadahu min annaar waa inaad iska ilaaliso weeye waxaan u soo qaatay dee farmashiga anugu farmashi ma lihiye waxyaalaha u badan oo hadda ummaddeena ka qayliso waxaa ka mid a waxa weeye daawooyinka daawooyinka dhacay oo dadka side effect ku keenay oo cudurro iyo xanuuno kale u keenay daawo dhacay qofka la siinayo hadda nin walaalaha ka mid oo hadda inla jooga baa maalin wuxuu igu yidhi farmashiyan waxaan ka soo gatay daawo daawadaa isii baan soo waxaa leydiyay mid dhacsan war waa dhacsan tahay maxaa dhacay intuu iga qabtay mid kale isiiyey marka soo maaragtay waa xaaraan weeye qofku daawooyinkan dhacsan ee dadka ka iibinayno xaaraan waxaad ka heshana xaaraan weeyaan Een, xoolaha kana meesha ka keentay waa lagu weydiinaya nebigu watuu leeyahy afar waxyaalood baa lasu weydiinaya min ayna iktasabahu meeshuu ka keenay qofka loo weydiinaya wa min ayna anfaqahu qofku meeshuu ku bixiy waa loo- loo weydiinaya marka daawooyinka keliya ma xataa meelo badan baa furan daawooyin lagu gado waxaa maqal dhegaysanayay far- ee, qof wuxuu duubay oo meel ee, daawooyinka lagu gado heerbaka loo yaqaano ama cilaajka loo yaqaan wuxuu leeyahay dhabar xanuunka baan daaweynayna caado wareerkan daaweynayna waxaas oo dhan soo maaragtay oo waxyaala loogu talagal dadka takhasuska u leyn daaweeyaan weeye inayaa laga tuurayaa ya lama fiirinayo ha marka waxyaalaha noocaas oo kale ahi waxyaalahaasa keenaya hadda sax haye waa dhacsan yahay صح ما ينهك انه فتبه هيدبا سوى ذا كدل لها هذا وحياة هذا أبدا اللي كنسر با كنسر هذا سو بدي وحياة أبدا هذا كنسر كسو بدي ضد كنا سومالي هذا أبدا وحلا الشجع داوين كان دعينا يهين يعني تضر علي وحياة قف كنسر كده دجيك متى وحوا كيمي كلا سمي ها هي يا يا raashinku waa la mid wey haa waxaa kaloo la mid ah wax- saliidaha la gadaayo ee daawooyinka la la gata mataqaanaa meel lagu daraayo oo aan la fiirin la jeegarayn kulli waa la mid weeyaan waxyaalaha qofka dhib bay u keenayaan xooga anugu ganacsiga dagaal kulama jira lakin waxaan ka wadaa in laska ilaasho laga maarmaan weeyaan marka waxa uu leeyahay nebigu waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu waxaanu haysan falaysa mina naga mid ma aha walyatabawa ha ka bannaysto maqcadahu makaan fariisigiisa meeshuu fariisanaya ha ka fiirsado min annaari naarta waman dacaa qofkii u yeera rajulan qof ugu yeera bilkufri gaalnimo ugu yeera war gaal baa tahay naga tag gaal iyo laakiin marka laga reebo een, hadda gol- qolyaha galbeedka oo kale gaal waxa u yaqaan ninka libaaxa ah war waa ninkaas gaal gaal dhalla weeye lugleeyahay gaalnimada caadiga kama wadaan kaasoo kale laga soo qaadi maayo laakiin ninka gaal gaal ugu yeera waman iddacaa qofka ugu yeera rajulun qof bilkufri gaalnimo ugu yeero gaal yidhaahda oo waqaala yidhahda cadow wallahi ilahay cadowgiisi weeye ilahay cadowgiisiyo uu yidhahda walaysa kadalika aanu ahayn saas laakiin gaal ma aha laakiin gaal buu ugu yeeray ilaa xaara calayhi waa kusoo laabanaysaa xaara yani rajaca calayhi inahu danna an lan yaxuur xaara yaxuuru gaalnimadii isagay kusoo laabanaysaa qof baa gaal baa taati ku tiri gaalna ma aha aday kugu soo laabanaysaa marka in maarata arrinkaa la iska ilaasho waa laga maarmaan ereg ereyga hadda waxaan u sheegay qolyaha inaad gaal yidhahda hadda ka hor baa qolay hebel iyo hebel hebel iyo hebel yaa gaalsan iyo bay yidhahdaan baa la yidhi, wax noocaas oo kale ah waxay ka wadaan labadaa kee libaxsan bay ka wadaan hadda ka hor baan sheekh eh, doctor eh, doctorka dili jiray alla naxariistee eh, magaalada boosaaso baa wuxuu ka hadlayay reer mudugga iyo reer bariga nin reer madow maxaadar akhrinaya wuxuu yidhi buu yidhi nebi muuse ka hadlayay Nabi- ee, fircawnka aad aragteen intuu la ekaay ciidankiisa nebi muuse oo wiil xunaba loo diray marka wiil xuna wuxuu ka waday waa taqaan reer madug waxu yaqaanin wiil yar bay ka wadaan laakiin hadduu reer beri ahaan lahaa waa ku gaaloobi lahaa buyi sababtaa reer beri nin xun waxa- wiil xun waxay u yaqaanin qofka xun bay u yaqaanin laakiin kaas ku gaaloobi maayo sababta wuxuu u yaqaanaa isagu wiil yar buu u yaqaanaa si kastaba ha noqotee nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waman iddacaa rajulan qofkii qof ugu yeera bilkufri gaalnimo oo gaal yahow yidhaahda aw qaala caduw allah yaa caduw allah cadowga ilaahay ou yidhaahda walaysa kadalika aanu saas qofkaas ahayn gaal ahayn ilaa waxa weeye qofkaas xaara calayhi ee rajaca calayhi isay kusoo laabanaysaa kada cinda muslim walilbukhaari naxwa xaara calayhi bimacnaa rajaca calayhi waa kusoo laabanaysaa kitaabu rad- kitaabu radaac een asbuuca dambe safar yar baana insha allahu taala kitaabku asbuuca dambe waa noo baaqanaya laakiin ku sii xiga bu insha allahu tacaala ee caad uu soo noqonaya saa loo socdo insha allah